xarunta hal abuurka dhallinyarada oo ay harunya hirgelida jaamacadda banaadir ayaa weliba daahfarji ah ku qayb galay wasiiro xildhibaana hana kumid ee jaamacado magaalada muqdisho bangiyada ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ujeedka haruntuntlan hirgeliya ee korangaadowka awooda hirfadeed ee dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan ardayda dhikadaasa jaamacadda banaadir ankooreen gudoomiyaha jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud iyo weliba usug werbiyey haruntun iyo shaqadiiyo gobada doonta
weyn weeye waa maalin runtii aad u qurux badan weeye waa maalin aan ku daafurayno xarunta hal abuurka ee jaamacadda banaadir oo aan ugu talagalnay dhallinyarada ka soo burqanayso aqoon-yahan ka soo burqahay jaamacadda banaadir iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ka soo baxay jaamacadaha kala duwan inay helaan xarun ay ku abuuraan hal abuurkooda quruxda badan leh kuna soo bandhigaan si mustaqbalka ay u noqdaan hal abuurayaal interpreneurship ay ku soo bandhigayaan shaqada ay u baahan yihiin iyagu inay samaystaan oo aysan noqon inay shaqadu ka sugaan dowladda dhinaga kale doctor cusmaan maxamuud dufle oo uusu kumid ee aasaasyaalka jaamacadda banaadir yaa dhallinyarada ankabaagay inay ku faa'iidaysadaan fursada muhiimkae inaan hambalyo hambalyo iyo bogaadin aan u soo jeediyo jaamacadda banaadir iyo guddoonkeeda dadaalka ay sameeyeen hal abuurka hawshan xaruntan hal abuurka la yidhaahdo ama innovation hub oo runtii ah yacnii xarun yacni mustaqbalka loo aayi doono gaar ahaan weliba dhallinyarada tirada badan leh ay soo saaraysa jaamacadda banaadir yacnii qaab fikir qaab hal abuur qaab wax badan ay ku korrin doonaan guud ahaan iyo gaar ahaanba ka dambeyntii hana kumid ee mas-uuliyiinta ku qayb galay daafurka xarunta hal abuurka dhallinyarada ayaa weliba si wada jarayo umbogaadiyana hirgelinta haruntuun waxaa loo baahan yahay markii fikrad la keenaayo qof kasta oo soomaaliyeed ee waxbartay jaamacad kasta ha ka baxo fikir iyo wuxuu leeyahay iyo hadaf asaga u gooni ah haddii loo helay meel ay fikirkooda ku soo bandhigi karaan ay keeni karaan waa wax aad iyo aad loogu farxo jaamacadda banaadirna waxaan leeyahay hambalyo waa guulaysateen waxaan ognahay in aad looga caban jiray xirfadaha dalka yaalla inta badan kaasoo xirfadyaqaano badan laga soo waaridi jiray ama laga keeni jiray dibadaha xirfadahaasoo ay kaga shaqayn jireen dalkeenna iyadoo aanay dalka jirin inta badan lagu andacoon jiray o la odhan jiray soomaalida joogta xirfadan ma qaban karaan ama shaqada ma qaban karaan maanta meeshan waxaa ka cad in innovation habkan soo kordhayaay inuu kor u qaadi doono xirfadda dhalinyarada soomaaliyeed innovationada dalkeenu inay kusoo bataan waxaan isleeyahay waa qeyb ka mid a iyadana horumarka sababtoo ah waayadii hore waxaa laga caban jiray dhallinyaradeena shaqa la-aanta waxay mar walba dhihi jireen wadanku shaqo maleh waa laga tahriibaa laakiin maanta inay dhallinyaradu fahmaan in wadanka lagu abuuran karo laguna samaysan karo xirfado tababaro lagu samaysan karo dhallinyarada la dhiirigelin karo la horumari karo tacliintooda iyo aqoontooda xirfado gaara ay kusii shaqaystaan lagu kabo aqoontooda loo samayn karo ayada lafteeda wax kaloo waxaa waan isdhihi karo horumar fiican oo la gaaray oo bogaadin mudan